kusoo dhawaada barnaamijkeena iyo hambalyada iyo heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo aad maalin kasta oo sabtiya ka dhagaysataan laanta af soomaaliga ee v o a waxaan idinku soo gudbinaa hambalyooyinkii iyo weliba bogaadinihii aa u dirayseen asxaabtiina ee heladiina annaguna ah suugaan kala gedisan oo aanu idiin soo xulay aanu halkan idiinka ciyaarno dhambaalka ugu horreeya wuxuu naga soo gaaray aaba xuseen maxamed culusow iyo waxay yidhahdeen abti xuseen maxamed kulmiye iyo adeer cabdulaahi maxamed culusow iyo adeer maxamuud caraaye iyo adeer cali maxamed culusow faraqsane iyo waxay yidhahdeen hooyo xaliimo maxamed kulmiye iyo hooyo xaawo cali fidow iyo hindo suuli cumar iyo habaryar suuban maxamed iyo habaryar xabiibo maxamed iyo habaryar xakiimo xeefow iyo habaryar waxay yidhahdeen xabiibo cusbaan iyo waxay yidhahdeen madiino maxamed iyo xaliimo maxamed kulmiye iyo xaliimo maxamed culusow iyo xaliimo caraaye bariis iyo axmed macalin xuseen iyo xasan macalin maxamed macalin xuseen iyo cabdulaahi macalin xuseen cilmi iyo cabdicasiis macalin xuseen indho jacayl iyo ibraahim cabdulle dabdhac waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba hawada u marayaan deeqo macalin xuseen deeqo degan iyo waxa ay yidhaahdeen cabdi tuur yare gadiid oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin xaafadda warta nabadda ayna ku aqalgaleen arooskiina allah ka dhiga mid aad kala kulantaan bashbashii barwaaqa aamiin aamiin allaha aqbale ee warqadana waxay naga soo gaadhay hooyo shugri maxamed dembiil iyo hooyo dhuux daahir sarreeye iyo dhammaan qoyska reer bashiir oo xasan dhammaantood salaan ayaan hawada usoo marinaynaa waxaa kala yihiin maxamed bashiir ow xasan iyo axmed bashiir ow xasan iyo ugbaad axmed abukor jibriil bashiir ow xasan nagiib bashiir ow xasan iyo cabdirasaaq bashiir ow xasan waa bixiso iyo cabdirasaaq bashiir ow xasan cawke cabdilaahi bashiir ow xasan sadiiqo baa layidhi iyo weliba mustafe bashiir ow xasan iyo farxiye bashiir ow xasan iyo raxmo bashiir ow xasan iyo nuuro bashiir ow xasan dhammaantood waxay joogaan magaalooyinka muqdisho hargeysa boorame iyo weliba ohio oo dalka maraykanka hambalihii bogaadina waxay u dirayaan maxamed xuseen ow muuse iyo hodan cali xuseen oo meherkoodu ka dhacay bishii koob iyo tobnaad ayna dhaaftay hoteelka loo yaqaano haldoor ee magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal waxaan leenahay bashbash iyo barwaaqa allah idinku gaadhsiiyo warqadana waxa ay naga soo gaartay hooyo salaado suge iyo abti mahad suge iyo abti bacafo suge iyo xafso ciise cabdi indho deera loo yaqaan iyo duniye cabdi axmed degan iyo maxamed aadan ibraahim iyo xamdi aadan ibraahim iyo waxa ay yidhaahdeen maxamed kaafi cali muumin iyo xaaskiisa iyo gabadhooda iyo ayaan bashiir suge iyo galad neero iyo kaafi aadan ibraahim iyo daayo nedo iyo daahir xasan samatar iyo xamdi caabi suge iyo dhammaan reer maxamed suge oo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana ay jecel yihiin inay taanayd kal iyo laaba hawada u marayaan oo ay leeyihiin heestanna nala dhegeysta siciid xasan samatar iyo ayaan axmed oo ku aqalgalay dalka britain waxayna leeyihiin gabar iyo caano weli iyo caano ayaan eebed kaga baryna aamiin allaha aqbale ibraahim oo intaanan dhinaca heesaha inoo soo qabanin bal marka hore aan warqad dad koobani ku qoran yihiin aan magacyadooda soo qabto waa hooyo xabiibo khaliif ciise iyo aabo cabdiqaadir saacid waa hooyo xabiibo khaliif ciise iyo aabo cabdiqaadir saciid iyo ayaan aadan cigaal iyo maxamed aadan cigaal iyo shukri cabdiqaadir saciid iyo raxma xasan xalane iyo waxaa layidhi ashlax aadan gaab dhammaantood hambaliyo bogaadin waxa u dirayaan muno aadan cigaal iyo maxamed axmed maxamuud oo meherkoodu ka dhacay magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka waxaan leenahay bashbash iyo barwaaqo arooskiina ku gaadha dhinacii heesaha ayaynu soo gaadhnay ibraahinow bal haddeen noo soo qabto heesta muuqdheer waa cabdifataax yare iyo ikraan
codkii cabdifataax iyo ikraan caraali intaas dan kaga gudubno zahra warqadda gacantaada ku jirta yaa soo qoray ibraahim warqadan dad tiro badan baa soo qoray oo dhowr iyo labaatan qof ka kooban haddiise intii wakhtigu ii saamaxaan ka akhriyo safiye maxamuud samatar iyo rooble cabdi caroole iyo aabe maxamuud samatar iyo hooyo dahabe axmed iyo cabdilaahi maxamuud samatar iyo luul maxamuud samatar iyo khadre maxamuud samatar iyo sahre maxamuud samatar iyo faadimo maxamuud samatar farxiye maxamuud samatar iyo daahir maxamuud samatar iyo axmed maxamuud samatar axmed samatar barre iyo xasan samatar barre iyo ubax cabdulle jaamac iyo xabiibo cali kaahiyo iyo saygeediyo caruurteeda iyo axmed cali kaahiye iyo eedo muslimo shariif iyo caruurteeda dhammaantood xaasiskooda iyo caruurahooda la socda waxaana hambaliyo bogaadin hawada u soo marinayaan aabe cali maxamuud samatar iyo hooyo maryan xaashi maxamed wiil baa ugu dhashay dalka norway wiilkaas yar waxaa loo bixiyey cabdilaahi bishaar cali maxamuud samatar waxaan leenahay soo kor cabdilaahi yarow oo noqonkii dalkiisa dadkiisaba anfacaan waxaan dhambaalkan ka helnay burhaan yuusuf maxamed cabdiraxmaan iyo mahad cabdicasiis maxamed macalin iyo cabdisalaan ibraahim cali iyo cabdirasaaq yuusuf maxamed iyo xaatim aadan cumar iyo cabdulaahi cabdiraxmaan xasan iyo mukhtaar maxamed cabdiraxmaan iyo cali liibaan nuur ibraahim cabdi daahir maxamuud iyo cabdiwahaab geed cabdi maxamed iyo cabdulaahi maxamed nuur iyo cabdiwahaab mustaf macalin iyo aadan maxamed nuur iyo cabdisalaan xasan maxamed hodan cabdisalaan ibraahim iyo xakiimo waxay yidhaahdeen yuusuf maxamed iyo tunis nuuraddiin aadan iyo jaaliyo maxamed xasan iyo eeduxaawo aadan maxamed iyo hooyo waxay yidhahdeen umaymo abukar iyo hooyo xabiibo maxamed xuseen waxaana dhammaantood ay kala joogaan garawe boosaaso muqdisho nairobi dubai iyo koonfur africa waxaanay jecel yihiin in ay halkanay ka salaamaan habaleen u diraan cabdiweli maxamed xasan iyo xakiimo maxamed maxamuud oo arooskooda uu ka dhacay gobolka bay waxaana ay leeyihiin gaar ahaan tuulada toos weyne arooskiina aamiin gabar caano weli caana ayaana bid kaga baraynaa ayay leeyihiin reer toos weyne aynu ka nimaadno dhinacan iyo virginiyaha aroos ka dhacay baan gacanta ku haya wuxuu naga soo gaaray farxiyo cabdiraxmaan guulwade iyo maxamed cabdiraxmaan guulwade siyaad cabdiraxmaan guulwade iyo bare cabdiraxmaan guulwade iyo ebyan cabdiraxmaan guulwade iyo basre aadan salaad iyo yaasimiin iyo weliba muunye ayaa lagu soo qoray iyo shugri insaaniye iyo maryan maxamed nuur iyo odageeda waa muxiidiin islaawe iyo caruurtiisa iyo axmed cumar oo loo yaqaano boqorka bay yidhahdeen iyo faadumo cumar xuseen jaangulo iyo waxaa la yidhaa cabdiyo sheekh axmed iyo odageeda dadkaasi dhammaan waxay joogaan gobolka virginia dalkan maraykanka hamliya bogaadina waxa u dirayaan iqra muuse abtiyow iyo xuseen cabdiraxmaan guulwade toddobaadkii hore arooskooda ka dhacay gobolka virginia dalkan maraykanka waxaan leenahay isku waaro ubadkhayr qaba kala hela waa tahay dhinacii heesaha ayaan ku noqonaynaa qormo waxaa wadajir ugu laqaynaya cabdisalaad beerdel cashe iyo xaleemo khaliif mogool yaa salaam bal hadda codkaasi dabacsan aynu wada dhegaysanno
ee xareedu qarsaad qamare quruxdeeda leede qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte inqanjeedho laegtaye kama uu qadinine qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte qanjeedho laeg tahay kama uu qadinine markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamuyaailegede markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamuyaay legede qortaada dheere lagu qoray cabbaadhada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey maliqdaay qabaadta qortaada dheere lagu qoray cabbaadhada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey maliqdaay qabaadta
adna qaybi ka wadata
waa hagaag inta aynu kaga nimaadno cabdisalaad beer dilaacshe iyo xalimo khaliif magool heestaasi ay tarandooriga inoogu qaadayeen dhinacii warqadaha ayaynu ku noqonayna ibraahim inoo soo qabo dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray brofesor ibraahim cumar odowaa iyo cabdulaahi cumar odowaa iyo injineer ridwaan xasan iyo xamda xasan cabdi iyo cabdikariim xasan cabdi iyo cabdiqani xasan saciid iyo eedo fardoos cabdi falag iyo eedo saado cabdi falag maxamed odowaa xandule iyo doctor cabdiraxmaan cabdulaahi maxamuud waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan injineer jibriil cabdirashiid iyo waxa ay yidhaahdeen samiire axmed cali oo meherkood uu ka dhacay magaalada hargeysa ay leeyihiin aroos kheyr qaba ayaana idinka ka tuugaynaa amiina warqadana waxaa naga soo gaadhay hooyo jamaad shire iyo hooyo salaado awsiyaad iyo aabo cusmaan xiire iyo adeero maxamed cartan iyo adeero daahir warsame iyo abtiyo cabdilaahi shire iyo abtiyo cabdi geele iyo habreero shariifo shire abowe waxaa layidhi mawliid iyo abowe cabdirasaaq iyo xafse maxamed iyo firdowsa cabdiqaadir iyo faadumo maxamed sidow iyo waxaa layidhi maxamed shirwad baa layidhi iyo yaxye maxamed cabdulle dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan dunidu dacaladeeda hambliya bogaadina waxay u dirayaan maxamed cismaan xiirey nageeye iyo gacalisadiisa bay yidhahdeen kiin kaasin geelle kiin qaalib ay ku magac dheer tahay aqalgalkooda wuxuu ka dhacay magaalada guriceele gobolka galgaduud noqda kuwiis ku waara annaguna waxaan leenahay aamiin ubad khayr qabana kala hela dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray ismaaciil xirsi samatar iyo cabdiqaadir muuse xaashi iyo deeq daahir dirac iyo faadumo maxamed yuusuf iyo safiye yuusuf jimcaale iyo igraan cabdulaahi muuse iyo sayid cali macalin cabdi iyo waxay yidhahdeen mahdi colaad xiirey iyo maxamed shire iyo axmed sheekh cali iyo xidig yuusuf cali iyo maxamed xasan socdaal dadkaasina waxa ay joogaan guruceel iyo muqdisho waxayna tahniyo jecel yihiin inay gaarsiiyaan cabdikariin xirsi samatar iyo fartuun cali xasan oo ku aqalgalay guruceel waxayna leeyihiin ducadu waa xaggiinna waa tahay reerkaasi guriga ceel ku gurigalay waxaan leenahay ubad kheyr qaba oo baariya allaha idinkala siiya warqadana waxay naga soo gaadhay hooyo caashe gahayr wacays iyo hooyo xabiibe muuse cega iyo abtiyo muuse gahayr wacays khadre maxamuud xaashi iyo carruurteediiyo cabdifataax xasan axmed iyo maxamed amiin bedel iyo abokor bedel iyo hooda muuse iyo dad kale oo tiro badan hambaliyo bogaadin waxay u dirayaan iyaga oo kala jooga baa layidhi hargeysa allay baday jigjiga qadar griiga hambaliyo bogaadinna waxay hawada u soo marinayaan cabdikariin maxamuud xaashi iyo nimco xasan axmed oo wiil ugu dhashay maalintii salaasada ahayd ee taariikhdu ay ku beegnayd saddexda disembar baa layidhi magaalada hargeysa wiilkan waxaa loo bixiyey suhayb suhaybow soo kor oo soo barbaar baanu kuleenay noqonkii dalkiisa iyo diintiisaba anfaca dhinacii heesaha ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa ha ku daalin jeedaal waa qoorta hees jabin miya macnuhu qoorta heesjabinna istoosi markaad gadaal soo
dhig jala kuu siinaysa male ayaa ku luqaynaya maxamed axmed kuluc
waxaad jeceshay lama helo afkayda wax ku jeceeladeedee wax ku jeceeladeedee ma og tahay jannadaawdu nima jirreebuu soo marin sahalama dhex jooje ma og tahay jannadaawdu nima jirreebuu soo marin sahalama dhex jooje haddaad jamaato geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantuye haddaad jamaato geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantuye hakudaalin jeedaala hakudaalin jeedaala hakudaalin jeedaala hakudaalin jeedaala indha sooma jeedaa qalbiga jejera hakudaalin codkii macaana ee fanaanka maxamed axmed kuluc ayaan intaasi ku dhaafaynaa dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaynaa warqadan waxaa naga soo gaadhay ibraahinow magacaygu waa axmed maxamed aadan xaaji oo jooga buu yidhi dalka sambiya gaar ahaana magaalada ndola saaka aroornimadii hore markan shaqada soo gelayay ibraahimow waxaan maqlay magaca magaaladaasi sambiya ku taala isla magaaladii oo qof hambalyo kasoo dirayna hadda ay istuudiyaha warqadii magaaladaasaa ku daba socoto maanta markaa qof magaalada ka yimi oo asal ahaan kasoo jeeda oon tareenka isla soo raacnay aanu ii sheegi lahayn magaaladaas marka waxaan kuhi magaaladaas way igu cusub tahay zahro qofka aad ii sheegtay oo tareenka aad soo wada raacdeen sheekadiinasee ku bilaabatay magaaladaas ay ku timatay
ibraahim waa og tahay dadka maraykanka way iska faraxsan yihiin dad aan aad maaragtay xataa qofka hadduu dhib qabo waayihiisa laabtuu ku haystaa dadkana wuu dhoola caddeeya marka markan tareenka isaga iga soo horkoray markan soo garab fadhiistay ayuu isalaamay deete wuxuu weydiiyey wadankan ka imi markan wadanka igu sheega waxaan kuhi adiguna halkeed kasoo jeedaa asal ahaan deete wuxuu igu yihi sambiyaan kasoo jeedaa markaasaa waxaan idhi ma lusaaka markaasuu yidhi o lusaaka maa taqaanaa maad aragtay weli markaasaan idhi mee ma arage waa maqlay kadib wuxuu yidhi aniga waxaan ka imid magaalo kaloo la yidhahdo indola waa runta subaxda aroorta hore marka saasoo kale goobaha tareenada iyo meelaha baska laga raaco iyo xataa maqaayadaha qaxwada aan ka cabno la tagayo xalay xaa lagu beri waa las yidhahdaa su-aasha ugu horeysa oo lagu weydinaya waxay taaba xalay xaa lagu beri
laakiin adu maxaad interviewga intaa lagaga qaaday ibraahim maya waxaan iska ogaanayay magaaladaasi lafteeda waa igu wareeganaysay oo waa xasuusnaa marka waxaa is lahaa talow ma ilowda laga yaaba adu inaad nineteen fifty four kii aad socdaal ku tagtay waa hagaag ibraahimow marka aan gudagalo warqadaasi uu ka soo qoray maxamed aadan xaashi oo sambiya jooga magaalada indhoolo uu ka soo qoraye wuxuu ku soo bilaabay waxaanu kala nahay awowo aadan xaashi iyo caruurtiisa amaal iyo siciido iyo sundus iyo sacdiyo cabdiweli iyo cabdilcasiis iyo cabdulfataax waxaa kaloo soo raaca buu yidhi awowo abtidoon iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo waxaa la yidhi awow cabdilaahi iyo xaaskiisa iyo awow cabdi kariim iyo xaaskiisa iyo waxaa la yidhi awow yuusuf iyo awow cabdirasaaq dhammaantood awowayaashaasi oo ilmo xaashiya caruurahooda iyo dabcan ayeeyooyinka caruuraha u dhalayba iyo dad kale oo tiro badan oo ay ka mid yihiin habreere faadumo iyo xaliimo jawte iyo abtiyo maxamuud iyo walaalo waxaa layidhi guuleed iyo nasri maxamuud iyo suhuur iyo dad kale oo tiro badan hambalyo iyo bogaadin iyo duco aan lasoo koobi karin hawada waxay usoo marinayaan boqorka iyo boqoradda cabdikariin muxyidiin maxamed xaashi iyo boqoradda bishaaro axmed cali aqalgalkooda wuxuu ka dhacay degmada burtinle ee gobolka nugaal usbuucii lasoo dhaafay baa layidhi anaguna waxaan leenahay bashbash iyo barwaaqaanoo rajeynayna qoyskaasi aamiin warqadan waxa ay naga soo gaartay oo wadajir noogu soo qoray hooyo salaado axmed colaad iyo sacdiye maxamed cabdulle iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo aamine maxamed cabdulle amish loo yaqaano iyo cabdulaahi maxamed cabdulle xaaskiisa iyo caruurtooda iyo yaxya maxamed cabdulle yaxya honest iyo waxay yidhaahdeen cisbaan maxamed aadan iyo hooyo madiino faarax rooble iyo hooyo faadumo axmed colaad iyo hooyo fawsiye axmed colaad codka loo yaqaano iyo gabadheeda iyo mahad axmed colaad iyo dhammaanba reer axmed colaad iyo adeer xasan cabdulle xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo awowe waxay yidhaahdeen caynab kulmiye iyo dhammaanba reer kulmiye iyo dhammaan asxaabta iyo ehelka oo kala jooga dunida dacaladeeda waxaanay jecel yihiin inay tahniyad iyo heestanba ay hawada u marayaan cabdikariin urufey kaariye yulux iyo ubax maxamed cabdulle oo aqalgalkooda uu ka dhacay gobolka hiiraan waxay leeyihiin noqda kuwa isku waara aamiin allaha aqbaloo dhinacii heesaha ayaan inoo soo qabanayaa dhakhtarkii jacaylka iqra maxamed iqra yaray tahay dhinacii warqadaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa iyo gabagabadii barnaamijka ibraahimo warqadani waxay naga soo gaadhay far qurux badan baa lagu soo qoray oo dhinaca kombyuutarka aadna waa loo soo xardhay waa mahadsantiin asxaabtii soo qortayay waa sacdiye maxamed axmed iyo maxamed siciid xasan iyo saalax axmed ismaaciil iyo maxamed cali aadan iyo sahre yaasiin ismaaciil dhammaan dadkaasi hambaliya bogaadin waxay u dirayaan shukri maxamed maxamuud iyo cabdiqaadir maxamed oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho ducaduna waa xaggiina baa la dhi waanu soo ducaynanaa ilaahay ha u aqbalo warqadana waxay naga soo gaartay maxamed axmed deeq odawaa oo maxamed sayidka loo yaqaano iyo doctor cabdiweli axmed faarax waayeelka iyo yuusuf xasan aadan bidaar ambasadorka iyo abaadir cabdicasiis daahir xuke iyo brofesor cabdicasiis sheekh ibraahim masar wadani iyo shaafici cabdinuur jaamac shaafici taagane iyo ismahaan xasan xange iyo saciido cabdiweli cadceed iyo waxay yidhahdeen balqiis axmed shure iyo milyuun cawil maxamed iyo faadumo axmed saciid dhammaan waxa ay joogaan dunida dacaladeeda waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan maxamed cabdicasiis ashkar iyo waxay yidhahdeen sucdi cabdiweli cadceed oo wiil ugu dhashay magaalada boosaaso wiilkaasina waxaa loo bixiyey luqmaan waxayna leeyihiin allaha ka dhigo luqmaan kii soo barbaara amiin allaha aqbalo warqadan kalena waxay naga soo gaadhay oo dhinacayga dabcan u ah warqadda ugu dambaysa mukhtaar xuseen aw muuse iyo cali nuur xuseen iyo faadumo xuseen iyo xaawo xuseen aw muuse iyo nimco xuseen aw muuse iyo muraad xuseen aw muuse iyo liibaan aw muuse iyo dhammaan qoyska reer sheekh iyo xasan samatar cigaal iyo salaan waxaa layidhi sheekh xasan cigaal iyo mubaarak sheekh xasan cigaal iyo samatar sheekh xasan cigaal iyo saado sheekh xasan cigaal iyo caruurteediiy rofeor raxma sheekh xasan cigaal dhammaantood dadkaasi hambliya iyo bogaadin iyo duca waxay usoo dirayaan maxamed xuseen aw muuse iyo hodan cali xuseen meherkooda ayaa ka qabsoomay magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal koob iyo towaa koob iyo labaatankii bishii noofembar ee koob iyo tobanaad labada kun iyo saddex iyo tobanka annaguna waxaan leenahay ubad khayr qaba allah idin kala siiyo aqalgalkiinana soo dedejiya dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray farxiyo cabdulla cusmaan iyo khatro cabdulaahi khatro genya ku magac dheer iyo khatro yuusuf iyo waxay yidhahdeen caasho cali geele cafiifo cimraan iyo deeqo maxamuud iyo qaali dheerey waxaana jecel yihiin in ay halkan taaniid ka gaarsiiyaan deeqo macalin xuseen deeqo degan iyo cabdi tuur yare gadiid oo arooskooda uu ka dhacay muqdisho oo ay leeyihiin arooskiina aamiin ubad khayr qab inaad
amiin allah aqbalo gabagabadii barnaamijka aynu soo gaarhnay ibraahim inoo soo qabo heesta aynu dhegeystayaasha kaga tegeyno waxaan usoo qabanaynaa dhegeystayaashana codkii macaana ee axmed mooge liibaan iyo zahra axmed jaama heestii qamuyo
adigoon qamuumiyo andayo bukaan qaabi umaygu sanaa ciidka qudhaaciyo wilshada qalbiyo ay adigoon qamuumiyo qandhayo bukaan qaabin umaygu sanaa kaqaloodaad miiga sida biciidka qudhaaciyo wilshada qalbiyo ay degayaha qabowgii qarqarahaya milicdii jidiidayaha qabowgii qarqarahaya milicdii qarsanaya hawraha qarsanaya hawraha kugu mudantay kugu mudantay qodaxaduna kugu mudantay kugu mudantay qodaxaduna qalbigaagu mehel jiro bahida magada bahida magada baahida ma qaadaa baahida ma qaadaa Bahida Magada, Bahida Magada.